waliba hadaga lugugoy buundada degmada buulibuurde ee gobolka hiiraan taasayoo dhiseen jaaliyadaha ganacsatada iyo bulshada degmada buulibuurde ee gobolka hiiraan waxaana kumid ee mas-uuliyiinta maamulka degmada buulibuurde iyo si wadajiran ku hadlaya haragjarka buundada degmada buulibuurde yoon maxnagay dhammaantii ku qayb qaadatay reedanisobka buundada buulibuurde ee gobolka hiiraan salaan dabadeed maanta waxaan xarig jarnay buundadii degmada buulobarde buundadii degmada buulobarde oo lagu dhisay iskutashi bulsho sida ganacsatada jaaliyadaha dadka muxsiniinta ah dhammaan waxay ka qayb qaateen buundada degmada buulobarde bilicdeeda way arkayaan sideedii ayay ku soo noqotay koonfur iyo waqooyi iyo soomaaliya buundada way huban tahay alxamdulilah ayaan leynahay degmadii buuloburte ayaa idii furan waa idinla daafuray gudoomiyaha iyo gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo gudoomiyaha degmada buuloburte maadayaa ka gaartay gudoomiyaha iyo maamulka degmada buuloburte waxay ka shaqeeyeen siday buundadan ku furmi lahayd ayagoo macnaha iskudashi shakhsiyan ee degmadan ee ku shaqeeyey aad ayaan ugu mahad celinaynaa maayarka degmada sadaam cabdi iidow gudoomiyaha waxaan leenahay xasan maxamed cabdi ilaahay mahada kaa gaarsiiyo maadaama maanta haddana daafurka aad joogtid waa farxad labaad waa degmadii aad micnaha u dhabar adeegtay inay micnaha shaqaysa buundadeedii anigoo ah gudoomiyaha rugta ganacsiga xogiyihiisa isxaaq salaad maxamed waxaan idin leeyahay reer buuliburte ciid wanaagsan buundadii degmada buuliburte oo muddo dheer dayactirkeedu way soo socotay intaas kadib wakhti dheer ayay buundadu noo socotay juhdi badan oo xooggan ayaa ku bixinnay alxamdulilah sidaa aragtaan buundada aad ayay u qurux badan tahay waxaa mar labaad iyo mar saddexaad u mahad celinaya in alle intii ka qayb qaadatay inay buundadu ay sideedii hore ay ku soo laabato runtii ayadoo maalin farxadeed ah oo maalin ciidul-adxa ay tahay haddana farxad kale waxaan la wadaagaynaa bulshada degmada buuliburto oo runtii buundadii maanta aan u xarag jarayno markii bulshadu ay isku tashato wax aad u qurux badan ayaa ka soo baxa runtii marka markii iskutashi la sameeyo wax aanan la fili karin oo qurux badan ayaa ka soo baxa waxaan mar walbaba aan dhiiri gelinaha intii aan haayado inaan wax ka sugi lahayn inaan sidaanoo kaleetood aan isugu tashanno waxyaabaha kaleetood oo noo dhimanne aan iskutashigaas aan ku qabsanno buundadii degmada buuliburda ee gobolka hiiraan oo aad iyo aad u aragteen daruufta iyo dhibaatada ka muuqato maantana aad indhihiina ku arki doontaan quruxda iyo bilicda ay qabto intaasna ay u dhaga adeegeen dadka magaalada oo ka mida siday tahay maamulka siday tahay ganacsatada siday tahay gudoomiyaha rugta ganacsiga faarax garaad macalin oo aad iyo aad ugu shaqeeyey in badan oona laga sugaya middaani waxaan salaamayaa ummadda muslimiinta meel walba joogaan waxaana leeyahay buundada buuliburde ee gobolka hiiraan inay tahay seefti kan jira baydhabajannaay iyo kan jira kilinka shanaad inay furan tahay buundada degmada buuliburde ee gobolka hiiraan alxamdulilah maanta oo yoomul ciida oo yoomul farxa inaan ku baashaanla buundadaas dhibaatada ogeentana soo martay inaan ku baashaalno oo ilmihay ku baashaalaan sababteeda inta ka sokayso ilaahay ka sokayso waxaa iska lahaa reer buulo burto maanta waxaa xarigka jarayna buundadii weyneed ee degmada buuloburte waxaana aad ugu faraxsanahay inay ku soo aaday yoomulfarax ciidda carafada golacaam antum bilkhayr dhammaan dhahda degmada buuloburte inta ka qayb qaadatay in buundada maanta xarigga laga jiro aadaan loogu mahad celinayaa dhammaanteen buundada degmada buuloburte ee gobolka hiiraan iyo kumad hayti buundooyinkii saameynta kuwaalid ee burburka injeesidii daadadkii kudhihi dalka sanadkan bilowsha ee labada kun labaatiyo afar